washington kooxaha siyaasadda libiya ayaa isku raacay hanaankii doorashada dalkaasi ee ay ku muransanaayeen warbixintan waxaa qaahire noogu soo daray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni wakiilo ka socday baarlamaanka liibiya iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa isku raacay in la xaliyo khilaafaadka taagan ee doorashada kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada rabaad caasimadda dalkaasi morocco warbaahinta libiya ayaa xaqiijisay kulanka kadib in labada dhinac ay isla gaareen heshiis rasmi oo hoosta ka xariiqaya in doorashada dalkaasi ay ku dhacdo wakhtiga loogu talagalay ee kama dambayska warmurtiyeedka ka soo baxay gebagabadii kulanka wadatashiga xubnaha labada wafdi ee ka dhacay magaalada rabaad ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay taageeraan hanaanka doorashada libiya iyadoo la raacayo shuruudaha lagu heshiiyey bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in hanaanka doorashada lagu salaynayo natiijooyinkii horey uga soo baxay madasha wadatashiga siyaasadda ee dalka libiya warmurtiyeedka ka soo baxay qaybaha siyaasadda ee dalka libiya ayaa ku baaqay in la gaaro qaacido isu tanaasul ah oo lagu dhammaystirayo doorashooyinka libiya ee la qorsheeyey afar iyo labaatanka bisha diseembar si loo hubiyo natiijooyinka doorashooyinka labada dhinac waxay ku heshiiyeen in beesha caalamka korjoogto ay ka noqoto doorashada guud si loo hubiyo hanaanka doorashada oo ay ka wada qaybgalayaan dhammaan qaybaha siyaasadda ee dalka libiya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay dhinacyada reer libiya ee ku shiray dalkaasi morocco maalintii shalay ayay ahayd markii wakiilo ka socday baarlamaanka libiya iyo golaha dowladda ay dib ugu bilaabeen wadahadalkooda magaalada rabaad ee dalka morocco kaasoo ahaa maalintii labaad ee shirka wadatashiga sharciga doorashada ee libiya kaasoo ay martigelisay dowladda morocco islamarkaasina ay fududeeyeen dowladda maraykanka iyo qaramada midoobey intii lagu guda jiray kulanka iyo kalfadhiyada kale ee albaabada u xirnaa labada wafdi waxay ka wada hadleen qodobada murunka dhaliyey ee la xidhiira qabanqaabada doorashooyinka madaxweynaha iyo midda sharci dejinta ka hor dhammaadka sanadkani sida ku cad tubta nabadda oo ay horay kooxaha liibiya ugu heshiiyeen dalkaasi tunisiya dalka libiya ayaa ku jiray dagaalo sukeeya iyo qalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo amniga tobankii sano ee ugu dambeeyey kadib markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray mucaamar al khadaafi oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi muddo afartan sano ah xuseen saxnuni v o a qaahir